wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha dowlad goboleedka jubbaland marwafaad umar cali cabdikariin ayaa iskuulka xawataaga ee magaalada kismaayo gaarsiisay agabka waxbarashada oo isugu jira buugaag qalimaan iyo boorsooyin kuwaas oo ay baahi weyn u qabeen ardayda iskuulkaasi ugu horeyn maamulaha iskuulka xawataako maxamed nuur nageeye ayaa ka mahad celiyey agabka waxbarasho ee lasoo gaarsiiyey iskuulka xawataako maanta waxaan halkan kusoo dhaweynayaa xildhibaanada xildhibaan faadumo cali cabdikariim oo nagu soo boqotay iskuulka iskuulka xawataako wuxuu ka mid yahay iskuullada dowladda ay gacanta ku hayso ee ku yaalla magaalada kismaayo iskuulka xawataako wuxuu soo maray marxalad aad u kala duwan oo ahayd ilaa xilli iskuulka u ahaa deer la-aan u ahaa afar qolo sar ah kali u qalalan u ahaa iskuulka uusan lahayn daaqado albaabe uusan lahayn hadda alxamdulilah ilaah mahad iska leh ilaahay ka soko dowladda wasaaradda waxbarashada oo aad noo taageertay iskuulka waxaa u suurta gashay inuu helo fasallo dayactiran ee ardayda wax ku baran karaan maanta waxaa halkan aan rabaa inaan ugu mahad celiyo dowladda oo ay ka socoto xildhibaan faadumo al cabdikariin oo maanta na soo gaarsiisay agab waxbarasho waxaan rajaynaya insha allah inay agab kaloo sii badanoo ardayda u baahiyiin inay noo keenaan dhanka kale qaar ka mid ah ardayda la guddoonsiiyey agabka waxbarashada ayaa u mahad celiyey wasiirad faadumo iyaga oo sheegay in agabkani ka caawin doono waxbarashada waxaana mahad celinaya ilaah subxaanahu watacaala kadibna dowladdeena ilaah maxaanta siiyo waxaana sii mahad celinaya xildhibaanad faadumo cali cabdikariin waxaynoo keentay agab wax ku barano intaa in ka badan waa kasii sugaynaa waxaanu mahad celinayaa dowladda oo ka socoto oo ka socoto xildhibaanadeena oo maantana siisay bugaagta iyo boorsadayaasha meeshaan ka salaamay waxaanu mahad celinayaa xildhibaanad faadumo oo ka socoto dowladda oo noo keentay agab waxbarasho ay ka mid yihiin bugaagta dhammaan waanu mahad celinayaa ugu dambeyntiina wasiir ku-xigeenka wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha jubbaland marwo faaduma cali cabdikariin ayaa ka warbixisay agabka ay gaadhsiisay iskuulka xawataako ee magaalada kismaayo allah subxaana watacaala u mahad celinaya marka hore mar kadibna waxaan u mahad celinayaa maamulaha iyo macalimiinta iskuulka xawataako primary school iskuulka xawataako wuxuu soo maray marxalado kala duwan iskuulkan dib u yagleelidiisana waxaan u maleynayaa waxaan waqti badan gelinay inuu shaqeeyo iskuulkan wuxuu ahaa iskuulkii marka hore u shaqeynayay hab in gabdhaha waxbarashada ka weynaaday da-da waxbarashada aan ugu talagalnay dadaalo badan iyo waqti badan oon gelinay kadibna haddana waxaan u bedelnay oo u dallacay iskuulkani in iskuul primarya oo noqdo oo mix ah iskuulkan wuxuu ku yaalaa meel muhiim ah xaafad oonan ku xeeran yahay maxaa la yidhaahdaa waaxo oo i d bs iyo maxay ahayd dad danyara ay degan yihiin iskuulkan dowladdu waxay ugu talagashay in ay ka faa'iidaystaan dadka xaafadan ku nool waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada yaryar ee macalimiinta ah waqtiga geliyey waxaan u mahad celinayaa cid kasta oo door ku lahayd iskuulkan dib u yagleelidiisa waxaa iska kaashaday communitiga iyo dowladda waditaankiisana sidoo kale weli waxaa iska kaashanaya dowladda iyo dadka xaafadda degan sidoo kale waxaan rabaa inaan maanta halkaan aan ugu soo booqanay marar hore horena aan u imaanay agabyo kala duwanna hore aan ugu keennay haddana mar kale aan u keenaynaa inta soo socotana aan u keeni doonaa ardada dhigata iskuulka xaawataako iskuulkan xaawataako markii la yidhaahda magaciisuu wataa magaca xaawataakaaba wuxuu qiimo badan oo gaara ugu fadhiyaa dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer jubbaland gaar ahaan dadka xaafadan degan waxaan leeyahay marka maanta waxaan ugu talagalnay inaan ku wareejino ardadaasi dhigata iskuulkan xaawataako agab ka kooban bugaagtii baagagii iyo wax kastoo looga baahnaa ee waxbarasho sidoo kale waxaan u mahad celinaya wasaaradda waxbarashada oo iyadana garab iga siisa iskuulkan iyo iskuullo badan oo kale oon mar walbo gacanta aan ku haayo ama aan ku hayno kuwaasoo dowladdu inta badan wasaaradda waxbarashadana aan kaalinteeda ay ka qaadato marka waxaan leeyahay maamule aada umahadsan tahay dhabar adeega iyo waqtiga adag iyo sida adag ee ad ardada usoo saartay iskuulkan secondary ma laha kalaasyadiisi way yaryihiin haddaan waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay idmo in lagu daro galaasyo kaleeto iyo in maxay ahayd la ballaariyo laakiin kan hadda waa primary